horta hawlgallada halkaas ka bilowday howlgallo qorshaysan bay ahaayeen oo heer qaran loo qorsheeyey waxaana ay ahayd in waana waxaana la bilaabay muddo toddobaad ka hor ah dhulka udhexeeya labada shabeelle yaa lagaga nadiifiyey kuwo al-shabaab oo soo galay ujeedada labaad waxay ahayd gobolka shabeellada hoose in la xoreeyo magaalo madaxdana laga xoreeyo iyo tuulooyinka ku wareegsan sida jilamarka iyo gandarsho iyo laga xoreeyo ay dalkii baan wadnay muqdishoan ka baxnay dagaalaan la kulanay dagaaladii waa ka guulaysanay cadowgalaa saddex iyo toban baan xaqiijinay dhimashadooda annagana afar baa naga dhimatay intii muddadii hawlgalku socday socodka muddadii lagu jiray layskama socona waxaa lagu jiray socod dagaal baa lagu socday halkaas hadda waxaan joognaa isheeg shalambood da meeshaan u socono muhimka ahayna mar dhow waa gelaynaa haddii alla ka dhigo waxaa ka dhashay dhankayada afar nin baa naga geeriyootay dhankoodana saddex iyo toban baa la xaqiijiyay inta la hubo dhimashada maya maya gacanta laguma dhigin dhulka dhul baadiyaa weeye waana iska cararayeen waa yaacayeen annaga laftiga dad kolonyaahoo socdaanu ahayn oo inaanu meelahaas aan ku dagaalanay inaan iska caabinay ahayda inaan degno oo fariisano dhulka baadiyaha ma ahayn taarget baan lahayn taargetkaygaanu soconay marka dhexday ambushiy sameeyeen waa la hareereeyey waa la laayey wixii laga layn karo annagana wixii malagood galay waa naga dhinteen wa gartay arrinta u dhacday haddana waxaan dul fadhinaa degmada magaalo madaxda gobolka ciidamadu meelo dhul horay ciidamadu gacanta ugu hayeen bay hadda joogaan waa shalambood inaga amisom baa wada hore uga deganaa urur labaatan iyo lix liah waa deganaa amazomna waa degan tahay laakiin meesha dagaalada ka dhaca waxa weeyaan inta u dhaxaysa bacad celintii shalambood iyo magaalada shalambood iyo number conton iyo number lixdan inta udhaxaysa labadaas meelood ba ahayd meli wax ka dhaca maya hawlgalku waa socdaa meeshii loo socdo raba gacanta in lagu dhiga lama gaarin ha ka hor dhicinina adinku marka anagu magaalo aan qabsanay oo aanaba uga baxnay ama aan kula dirirnay ma jirto magaalada aan kula dirir lahayn weli maanaan gelin markaan galnaana waxay khasaaro qiimaad idiisu sheegi doonaa weli aada looma soo cadeyn laakiin dadka shacabka waxay noo sheegayaan janaale in dhaawac badan la geeyey oo baawur hoomey ee ka buuxa waxaa jirtay maalmahan brobagando xun oo laisla dhex marayay oo raadiyaasha qaarkood iyo niman saraakiilo ay suuqa kusii daayeen iyana caanood baa ciidamo la fakaday anigu ciidan laga fakana ciidankan hawlgalay waa ciidan qorshayntiisa madaxweynaha iyo dawladda iyo taliyaha xooga iyo jirgaashaaniga ay ogaayeen ujeedadiisuna degmada in lagu xoreeyo ahayd degmada marka iyo dhulka ku wareegsan in la xoreeyo na halkaas laga sii xoreeyo gobolka shabeellada hoose waxaan idinkaga celinayaa arrintaas waa brobagando been ah anigu sarkaal soomaaliyeed baan ahay aan ahay dalkayga waxaan uga fakara iyo waxaan uga cararaana meesha ma yaalaan ciidanka xooga badan oo xooga dalka soomaaliyeed aan watana mida anigu leeyahay maaha waa ciidankii qaranka waxayna xoreynayaan dhulkii soomaaliyeed degmooyinkii iyo deegaanadii soomaaliyeed bay xoreynayaan annagu waan hogaaminaya waxay leeyihiin hadalkaygana sii daysaan rabaa dadka qaar waxay leeyihin xilkii baa laga qaaday markaasuu soconaya xilka marka waxaa la qaadaa oo qofka uu ka wareegaa marka kursiyaha wareejiyo waa sax in hawlgalkaanu xilka kan uu kasii horeeyey u qorshaysnaa haddana waxaan ku dhamaynaynaa meeshii loogu talagalay qorshihii annagu aan saxeixnay baan dhamaystiraynaa waana noo gabagabo markaa dhamaystirka hooseyihina waa noo diyaarsanaya saxeexan dadka ha ka dhiman dadka afminshaarada ah iyo dadka propagandistayaasha ah oo inta badan ciidamada xooga u badan oo xarunta gaashaaniga jooga iyo meelo kale waxaan u sheegaynaa inay ka tanaasulaan waxyaabahaas propagandada ah iyo al-shabaab jacaylka iyo soomaalinimo nacaybka iyo ciidankooda inay nabcaadaan mushaarna ka qaataan garaadana usoo labistaan propagandana kafidiyaan arrintaasaan uga digaynaa nimankaas shaksiyaadkaasi waxbaan ka naqaanaa